bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaalka bisha abriil sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ayaa waxa ay sheegaysaa in halkaasi kulamo ay kaga soconayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo waxgaradkii halkaasi ku shirsanaa muddooyinkii lasoo dhaafay ee shirka ama shirka dib u heshiisiinta gobolada mudug iyo galgaduud halkaasi kaga qaybgalayay madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay halkaasi markuu gaaray si diira waxaa u soo dhoweeyay waxgaradkii halkaasi ku sugnaa iyadoona madaxweynaha loo galbiyey xarunta hoobka uu ka soconayay shirka dib u heshiisiinta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi khudbad dheer ka jeediyey asigoona ku dhawaaqay in kow iyo tobanka bishani abriil oo ku astaysan maalinta sabtida ah uu ka furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya degmada cadaado ee xarunta maamulka ximin iyo xeeb iyadoona isla maamulkaasi xarun ay u noqon doonto degmada dhuusamareeb sida uu ku dhawaaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo halkaasi gaaray xilli muran uu ka taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka qaybgalka shirka dhuusa shirka cadaada ka furmaya iyo sidoo kale halka ay noqon karayso xarunta maamulka gobolada dhexe ee dalka soomaaliya
aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa soo dhoweynta qiimaha badan ee diiran ee aad isoo dhoweydeen waan ka mahad celinaya wax badanaa maanta laga hadlay waxaan rabaa inaan idiin sheego horta anugu halkaan anoo faraxsanayn marna kama laaban mar kastoon imaado anoo faraxsan oo raalle ayaan ka laabanaya hawl hawl baa socotay maalinba meelay soo joogtay maalinba meelay soo joogtay maalin walba meeshaas ay joogtayna meel aad iyo aad u qurux badan oo raalli laga noqdo oo lagu farxay ahayd intaa kadib waxaan rabaa gabashii shirka dib u heshiisiintahaa ee halkan ka furay intii aan soo noqnoqonayo wixii tabashooyin ah ee uu ii sheegay wixii aan xallin karnay ama aan ka jawaabi karnayna waan ka jawaabay wixii kale oo inaan u wada istaagno nooga baahanna waxaan u ballannay oo aan dadkana ka codsanna maantana ka codsanayna inaan u wada istaagno waxa noo dhiman oo inaan u wada istaagno u baahan waa maxay waa maamul ay leeyihiin labadan gobol oo dadku raalli ka wada yahay oo loo hoggaansan maayo inuu dhasho waayo waxa noo dhiman oo aan rabno inaan u wada istaagno bardhaweyto markaan halkaan imiday odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta halkaan joogay iyo dad kaloo fara badan oo deegaankan u dhashay labadan gobol oo meelo kala jooga markaan taladoodii dhegaystay aniga oo ra'yigoodii dhegaystay oo aan maxaanku idhahday asbaabtooda iyo waxyaabaha ay gaciyan dhegaystay intooda badan oo aan dawladda wasiirka arrimaha gudaha hadday tahay iyo brahim muslik hadday tahay xukuumadda kulli dib loo wada tashaday waxaa maanta halkaan aniga waa la isoo diray dawladdaasaa jirta madaxweynahan ahay laakiin haddana dawladdii dawladda federaalka magaceeda iyo awooddeeda iyo ayaan aan halkan ku joogaa in kow dadka halkaan joogaahay loo caddeeyo halkan waxaa ku jira warqad wareegta ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxiixay baafinta rasmiga ee jamhuuriyaddan kusoo bixi doonta dhowaan oo ah dowlad goboleedka dhalan doonta haddii alla yidhaahdo caasimadeeda inay dhuusamareeb tahay horey dowladda go-aan waxay u gaartay dogasha in cadaado la dhigo dad badani ra'yigaas ra'yi ka duwanay qabeen waa isla hadalna waa isqancinay go-aankii dowladdu ay gaartay ee warqaddii prime ministerka jamhuuriyadda soo saaray maalintii la qoray ilaa maanta weli sideedii ay daalid u tahay sax u tahay dawishii waa muxuu ahay cadaado maamulaan kusoo dhisanayna haddii alla yidhaahdo gawashu waa cadaado haddii alla yidhaahdo waxaana rabnaa gawashaasi si rasmiga inay u furanto haddii alla yidhaahdo bisha bisha aan ku jirnay abril kow iyo tobankeeda maanta waa arbaco berri waa khamiis berri dambe waa jimca sabti haddii alla yidhaahdo cadaadaa noo ballana dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa baaq ku aadan ka qaybgalka shirka maamul samaynta ugu baaqay garabka ahlusunna waljamaaca ee dagaalada kala soo horjeeda dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda u yahay magaalada guraceel ee isla gobolkaasi galgaduud waxa uuna tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dowladda federaalk aysan aqbali doonin qori dhiig lagu sii daadiyo asigoona ugu baaqay waxgaradka in mar walba loo dhagalnuglaado sidoo kalena loo jilcanaado garabka ahlu sunna ee ayagu ku sugan halkaasi kuwaasi oo u tilmaamay inay ka qayb qaataan maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo aan ayaga looga maarmin sida hadalka uu dhigay
ma ogolin raalli kama ahin qaraad sideedaba guud ahaan dhiig soomaaliyeed in wiil soomaaliyeed wiil soomaaliyeed oo kale dhiiggiis inuu daadiyo raalli kama ahin laakiin hadda kii caasi noqdo intaan waanina waansani waayo oo waalidkii ka tagay oo walaalkii ka tegay ee inuu arrada fasahaadiye raba in yac la yidhaha waa lagu khasban yahay waana la dhahaya haddii aan la yidhaahdo walaalaha weli magaca ahlusunna waljamaaca sheeganayo ee welina qoraga kor u haya ee maantana aanan xabadoodu dhuunta ugu jirin in ay shabaab ku ridaan waxaan leedahay ka waantooba waanan idiin ducaynaynaa in ilaahay idinka keeno walaalkaagii kale oo shalay ahlu sunnada kula ahaa hadduu qorag kula qaaday iyo hadduu biyo kaa daba siday iyo haddii uu xoolo kugu biiriyey intaba maanta inaad asiga aad xabad u qaadata ama qora u qaadata sax maaha haddaad wax tabanaysid dadka deegaanka iyo akhyaarta inta fadhiday inta ka maqan ee labadan gobol ka tirsan waxaa leeyahay ha la dhegaysto ciddii wax tabanaysana tabasho hadalka ka soo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya durba waxaa ka yimid maamulka ahlusunna wal-jameeca iyadoona wasiirka arrimaha bulshada ee maamulkaasi shir jaraa-id oo uu ku qabtay gudaha degmada cadaado oo u sheegay inaysan marnaba raalli ka noqon doonin arrinta uu ka dhawaajiyey madaxweynaha soomaaliya ee ah in caasimadda maamulka gobolada dhexe ay noqoto degmada dhuusamareeb arrintaasina ay u taalla sida uu sheegay waxgaradka ka qaybgeli doona shirka maamul samaynta ah ayagana ay go'aansan doonaan halka laga dhigi doona caasimadda maamulkaas uu yeelanayo xilli madaxweynaha soomaaliya uu tilmaamay wareegta in lagu soo saari doono in ay noqonayso degmada dhuusamareeb bismillahi alxamdulilah shirka galabta ilaa ha uu socday ee ka dhacay caasimada dowlad goboleedka xirman iyo xeega cadaado waxaa isugu yimid geergooyin iyo marti sharaf kala duwan oo baryahaba ku sugnaa magaalada cadaado oo sugayay halkan inuu ka furmo shirkii maamul samaynta diyaarna u ahaa inay ka qayb qaataan shirkaas isaga ah markii la furo galabtay unbaa si deg dega nargoynku waxay isugu yimaadeen shir horay aan loo sii ilaamin kadib markii uu soo baxay warkii madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya kaga dhawaaqay caasimada shirka loo samayn doono gobolada midiga galgaduud inay noqon doonto magaalada dhuusmareed shirka ay arrintaa iyada ah ayaa ergooyinka isugu yimaadeen halkaa ayayna dareenkooda iyo fikradahooda kasoo jeediyeen iyo sidaa u arkaan arrintaa dabcan laakiin waxa ay ku cabirayeen dareenkooda mar walba in la ilaaliyo dalku sharciyad buu leeyahay sharciga dalka in la ilaaliyo in la ilaaliyo waxa ay xaqa u leeyihiin dadka degan gobolada midig iyo galgaduud iyagu xaq u leeyihiin in ay ka tashadaan cidda ay dooranhayaan cidda ay halka ay maalkaas ku shaqaynhayo magaca ay la baxayaan iyo nidaamkoodu iyagu inay xaq u leeyihiin laakiin dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya iyadoo doorkeedu yahay inay maxaahayen iyadu u fududayso dadkaas sida iyagu maamul ku sabaysan lahayeen
hadalkan ka soo yeeray maamulka ximin iyo xeeb ayaa imaanaya xilli weli madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu ku sugan yahay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaasoo weli ay ka soconayaan wadatashiyo looga arrisanayo xalka kama dambaysta ee laga gaari doono maamul u yeesho gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyadoona wararka naga soo gaaraya degmada caabudwaq ay sheegayaan in odayaashii waxgaradkii kal hore ka gadooday shirka dib u heshiisiinta ee ka soconaya dhuusamareeb ay haatan go'aansadeen ka qaybgalka shirka maamulo samaynta ee lagu waday inuu ka furmo degmada cadaado halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer waxaynu weli ku jirnaa isla wararka shirka maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu ka hadlay arrinta maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya asigoona tilmaamay inuu si aad ah u soo dhaweynayo arrintaasi waxauna ka digay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya in wax faragelina ay ku sameeyaan wadamada deriska la ah soomaaliya shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya la filayo inuu ka furmo dhowaan degmada cadaado maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo mar soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dalka ay wanaagsan tahay in laga hirgeliyo federaalisimka waa haddii uu yahay qaab sharci ah ama loo maraya sifo sharci ah sida uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ku bilowday dee waxaa wada fadhiistay odaydhaqameedyadii iyo beenihii meesha deganaa oo xoogaa muranka ama shaki ku dhex jiray wadda ay fadhiyeen waxbay ku heshiiyeen marka runtii dee maamul goboleedna marka la bilaabayo waa saasaa qabaa inuu u bilawdo inuu ka bilawdo dib u heshiisiin inuu ka bilawdo kadibna dee iyagii ay gaaraan qaabka ay rabaan inay wax ku samaystaan ma aha in dowlada shisheeye ama dowlada deriska ay farageliyaan ma aha dowlada dhexe inay farageliso in lagu taageero ama la fasilitay gareeyo lagu taageero siday wax u wadaan waa wax wanaagsan waxaana hubaa markaasi hadday tahay wax dadku ay leeyihiin in wax wanaagsan ay kasoo baxayaan laakiin de hadday tahay wax ummado kale iyo siyaasad kale iyo dowladshay dabay ka riixayaan waxay abuuri kartaa qolaado iyo dhibaato federalismka noogu yahay in laga wada hadlo oo doon laga furo haddii federalismka uu yahay federalism qaab ah maamul goboleedyadii inay xoog badan yihiin oo dowladii dhexe aysan tabar lahayn
hadalka ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaa uu imaanayaa xilli ay jiraan tuhunno badan oo laga qabo faragelin ay ku hayaan urur goboleedka igad iyo waddamo deriska haba shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ee ka soconaya degmada ama la filaya inuu ka furmo dhowaan degmada dhuusamareeb wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa soo dhoweysay arday soomaaliya oo kaalinta koowaad ka galay tartan qur-aan akhris oo lagu qabtay dalkaasi kuweyd waxaana agaasimaha wasaaraddaasi maxamed khayrow aadan uu sheegay in cabdirasaaq cabdulaahi oo ah arday soomaaliya oo ay ka direen dalka uu galay kaalinta koowaad tartan qur-aan akhrisa oo ka dhacay dalkaasi kuweyt kaasoo uu sheegay in ay xalfad ballaaran u samayn doonaan kadib marka uu dalka dib ugu soo laabto taa oo ay kasoo qaybgeli doonaan sida uu sheegay madaxda sare ee dalka iyo wasaaradda wasiirka wasaaraddaasi tartankan ayaa waxaa sidoo kale u sheegay in kaalinta labaad u galay arday ka socday dalkaasi sacuudi carabiya haddaba waxaa hadaladii ka mid ahaa ee u jeediyey agaasimaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda soomaaliya sidan
sidaad la socotaan dowladaha islaamka intooda badan sanad kasta waxay qabtaan tartan oo qur-aan akris iyo arrimo kale oo lagu tartamo arrimaha islaamka ah ayaga oo intaas dadka ku dhiirigelinaya xafidaada qur-aanka iyo barashada islaamka iyo qawaacidda barashada islaamka waxaas ayagoo ku dhiirigelinaya oo kaga qayb qaadanaya kuweydna shadka horay kaga jirtaa tartanka noocaas dowladaha qabta mid un baa tegey oo qaybka tartanka ma aragtay qur-aanka oo dhan ku tartamayay inuu yani siduu xaafid ugu yahay tajwiidkiisa iyo axkaamka tajwiidkiisa waxyaalaha la xiriir oo dhan boqol iyo afar iyo tobanka inuu xaafid ku yahay tartan noocaas uu ku galay wuxuu galay derajada koowaad buu galay sacuudigaan u malaynaya inuu derajada labaad soo galay saas adigu marka insha allah waa dhawaan bowna soo gaari doonaa xaflad weyn baabaa loo insha allah aan rajaynayna in oo wasiirka iyo u qabto oo wasaaradda ay u qabato insha allah warbaahintana aan ku waa lagu marka qaadaya biidn illahi alkariim ugu dambeynna shacabka soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi ee xarunta waddankaasi kenya gaar ahaan xaafadda ay ku badan yihiin ee isli ayaa waxa ay sheegeen in caqabad xoogan ay ku tahay hakadka la geliya xawaaladaha qaar ee ka shaqaynaya dalkaasi kenya iyo shaqhsiyaad la tuhunsan yahay inay gacansaar la leeyihiin ururka al-shabaab oo gaaraya ilaa iyo siddeetan iyo lix ruux kuwaasi oo dowladda kenya ay xaniftay akoonnadii ay ku lahaayeen bangiyada shacabka soomaalida ee magaalada islii waxa ay sheegeen in arrintani ay tahay mid ay aad uga cabanayaan ayna ka dalbanayaan in la yareeyo cadaadiska lagu hayo shacabka ku dhaqan waddanka kenya ee soomaalida gaar ahaan dhanka xawaaladaha dad aad ugu tiirsanaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waanagaintaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh